barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha julayna waa siddeed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jireeda kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah suugaanyahana maanse jacbura ka tiranaya saamaynta dhaqamada qurbuhu ku yeesheen hafekerka dhallinyarada fakabularigan ku hadlayay ka firdhanayaan for example kii leysiga foos ka dhigayana fayu boyntigan qeexaya folosh u haystaan waa ficiladii james bond ama se faandaame faashiyonka waxay moodayaan faamiliga yurube fideoga kuwa fiiriyaad farnaji mooda marka fideoga eeg fideogana eegayaan waa kee waa fideogii nuqsaanta lahaa weeye goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijkeenna maanta waxaana idiin haynaa jacaylow howlalow jacaylow hadiimalow jacaylow haan waren yaran baadigu hesho warmog baadigu hodo wulaaq baadigu shido hanta qaadigu rido sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka madaxa booliska ee magaalada dallas ayaa sheegay goor hore oo jimcahan ahayd in saddex qof oo looga shaki qabo inay gacan oo laga shaki qabo in gacanta lagu soo dhigay kuwaasoo ay gacanta kusoo dhigeen mas-uuliyiintuna waxa ay sheegeen ama sheegayaan in mid afraadna uu dhintay kadib markii dad mudaharaadayey oo ka mudaharaadayay dilka laba nin oo madow ahaa oo ay toogasho ku dileen saraakiil booliska ka tirsan oo caddaan ah oo ka dhacay meel kale toogashadaasi ayaa dhalisay banaanbax iyo mudaharaad shan ka mid ah koob iyo toban sarkaal oo booliska ka tirsan ayaa toogasho lagu dilay intii uu qalalaasaha ka socday magaalada dallas booliska ayaa wadaxaajood waxa ay kula jireen ninka afraad ee hubaysana kaasoo ay boolisku rasaas isku weydaarsadeen geerash ku yaala gudaha magaalada ma cadda in ninka hubaysan uu isagu isdilay amaba ay dileen booliska madaxa booliska ayaa sheegay in mid ka mid ah kuwa shakiga loo soo qabtay ay tahay haween maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqay qorshe ay gacanka kuuriya ku geynayaan hanaanka difaaca gantaalada ee horumarsan kaasoo loo yaqaano taad kaas oo ay sheegeen in hadafkiisu uu yahay in lagaga hortago halista hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi iyo hanaankeeda gantaalada balaasiga genaraal thomas vandal oo ah taliyaha ciidamada ku sugan kuuriya iyo wasiir ku-xigeenka difaaca kuuriyada koonfureed rio j siong ayaa si rasmi ah qorshahan u shaaciyey maanta taliyaha maraykanka ayaa sheegay in halista sii kordhaysa ee gantaalada kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi aan idhaahdee iyo hubkeeda waxgumaada ay keenayso inay la yimaadaan hanaan ay iskaga difaacaan halistaasi
duur wanaagsan iyo jimco wanaagsan ah meel kastoo nagala socotaan waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a sugaanta jacburka ahi waxay ka mid tahay badaha maansada ee wakhtiyadan dhallinyaradu ay curiso iyada oo meelaha qaarkoodna u adeegsada wacyigelinta bulshada iyo hoga tusaaleynta danaha guud halabuurka lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed axmed oo caata ku magac dheer ayaa ah mid hal abuurka badaha sicuriya islamarkaana sugaan kala duwan kaga hadlay arrimo khuseeya dhallinyarada iyo weliba bulshada qeybaheeda kale wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa kula kulmay magaalada hargeysa waxauna la yeeshay waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo la xiriira curintiisa
waxaan ku dhashay magaalada lasqoray gobolka sanaag waxaan ku barbaaray magaalada berbera sanadkan dhashay waxaan dhashay kun sagaal boqol labayo sideetankii sida hooyaday iigu sheegtay
ilaan maad ogeyne ila anigu maan ogeyni haddama garatay kawdhati intaaba somalilan baan joogay een halkaasa ku barbaaray abwaan caato marka la yidhaahdo dad badan waxay laga yaabaa inay markaaba kusoo degdegisa maskaxdoodu eh, jacbur iyo gabayo majaajila ah gabay baa jira ee majaajila ah erayada inta ugu badan isticmaalayso waa luqadda ingiriisiga haddana qaafiyadii habdhacaad u dhigtay in sidii soomaaliga iyo suugaanta qaafiyadeedi baad u yeeshay gabaygaas horto intaynaan dhegeystayaasha u gelin muxuu ku saabsan yahay Een, wuxuu ku saabsan yahay dhallinyaradii hore ma garanaysaa iyo kuwan maanta jooga ayuu doonayaa inuu iswaafajiyo wuxuu ku saabsan yahay had iyo jeer xuquuqal waalideynka ma garanaysaa meel lagaga dhacayo Een, tallaabada ammaanada inagu ah ee adahidaheenna iyo dhaqankeennu aanu hidaysanaynin ee haddana la doonayo in lagu ma garanaysaa lagu milmo Een, dhallinyaradii wax fara badan ayaad maanta seeganoo waxaad arkaysaa hadday tahay qaabkii ciyaaraha iyo isboortiga la taageerayey oo fiican tahay isboortiga iyo ma garanaysaa laakiin sidan loogu milmay ya ee waqti ee badan waqti badan loogu luminayo ee xitaa waalidkii looga jeclaaday ee la leeyahay isagaa hooyadii ha caayine aniga hooyaday adama garatay macnii ciyaartooyga hebel hooyadii ha caayin aniga cay A- aniga aniga caay hooyadii hebel waxbaa ka sheegi marka wax fara badan oo muuqaalkooda aan ka arkay meesha ayaan ku arkay Een, sida markaan meelo badan ama mar horean maqle dhegeystayna wuxuu sidoo kale hogga tusaaleynayaa dhaqanka iyo ka tegitaankiisa duruufaha iyo waayaha ay keenayaan iyo waxyaabaha ka dhalanaya ee bal aan maqshina dadka ee, ee, gabaygaasi muxuu ku bilaabmaya fikraddayda uma fiirsadaan my friendadu ye vocabulary i am talking by kafrin wuxuu leeyahay vocabulariga aan ku hadlayo Yacni erayadan adeegsanaya adeegsanayo ee faqadka isku bixinayo buu leeyahay vocabularigan ku hadlayay ka firdhanayaan for example kii leysiga foos ka dhigayana for you pointigan qeexaya foloshu haystaane yani waxaba been bay haystaan aan ka hadlayo aan ka hadlayaa bano haystaan haddama garatay waa ficiladii james bond amase faandaame faashiyonka waxay moodayaan faamiliga yurube macnii waxay ka qaadanayaan dhaqanka waa agtarada ee jilayaasha caalamka ee wadamada kale ee reer galbeedka filimadooda matalaya ha faashiyonka waxay moodayaan faamiligii yurube fideoga kuwa fiiriyaad farnji mooda marka fideoga eeg fideogana eegayaan waa kee waa fideogii nuqsaanta lahaa weeye macnii waxay eeganayaan filimadan iyo iyo muuqaaladan reer galbeedka dabeeto dhaqankooda soo minguurinaya markaa wuxuu yidhi fakin baster bay leeyihiin faadarkii dhalaye refugees fusuqay bay noqdeen faris magaalkii qaarnoo ku qaxootiga ka doorbiday Eh, eh, wad- wad- eh, muxuu ahaayey ha muwaadinimadii ha eeg waxa falaydka loo saaran yahay farantubaareyse information of america ku ibtiloobeene animaalka isi ka noqoy ejka soo baxay giraar aadi maahiyo bulshada ay kuyudaan mase kuleeyihin giraar aadi baanu nahay oo naga haddama fahmi waxba kuma yaqaana adiga waxna looma sheegi isaga wax walba haddama ma garata macni saad dhalishan tahay adigu leedahay war sidan dhaqankii maaha adiga kula yaaban yahay wuu kula yaaban yahay yaay waa ninkaa waaya aragsan buu saacaddaa u arkaa oo wax walba kaa ma garanaysa marka uu bulshada qayb ka mid ah weliba dhalinyarta qayb ka mid ah maaha dadkao dhan ma wada ah westrange lifeka lakagu aada u saaciiday egasbiryanka yurubta iyo fikrado eresh baa hodaye actifely umay baran cilmigan b h d da leh waxaa dee caadigu umay baran waa wada b h qaar qaarkood way sitaan hadda ma garatay qaarkood qaar ka midii qaar in wax ka faa'iidnaana way noo yimaadaanoo waddanka dee wax inoo qabtayoo tacabkoodu ka muuqdaa oo qurba jooga ah qurba jooga haddama garatay markaa rag iskuma jiro switzerland waa wejigii ka tage all damaanadu english about lecture bay ku andacoodaan sky muniskay ka arkayaan tijare ibleyse only words kama aaminsana erayadoodii if you now attack warska aradka saameeyey waa dagaal dee waa attack wars waa waa jacburdeel waa waa waxbaa lasbarbar dhigayaa haddama garatay laba luqadood aan islayn baa lasbarbar dhigayaa de si waxay ugu maqlaan ma garanaysa haddama fahanti if you know attack warska aradka saameeyey oh problem i am sorry bad odhan lahaydeena every time new idead ka ambanaysaane bilnofala leeliga bartay boodarka ismariya best womanis bay moodayaan beersonaaladu iyo- waa raggii mar sheegaya.
mar haddii jacburka halkaa ka gashay halkaana waxaad leedahay hablihii waxaan la qooshayey dawooyinkan dadka qaarkood ismariyaan ayay iyana ilbax moodayaan ilbax moodayaanoo raggiina ay ku daawanayaanoo raalli kaga yihiinoo alla baleega taabay odhanayaa oo halkaas isu eegaya quruxdeeda baleega wada waa laga xayeysiinadii meelaa xayeysiin qaybteenaynu kulen aa qaybtaynaynu ku leelahay haddaba garatay leeniga bartee boodharka ismiriye best womanis bay moodayaan beersonaaladu ee waxa beautifulkii bedelay boysinkaa yimid suntaa loo keenay dee ayaa quruxdii baabisay bablation bar christmaskay bareetamaya bush lifeka housekii ka tage towns bay waa bush life iyo towns life bay kala ahayd nolosha imigeytii magaalada magaalada sidii britishka iyo irishka iyo beledka meelaane hadday belis reydka u sitaan leysankiyo buugga oy beresentiga qeexaya macal ficilladoo qaadanaya geeralkiyo boygu biologiga sayniskay baran lahayn wax baramada bay naga daweyn lahayeen oo dhakhaatiir aada ma garata haddii cilmi kala baran lahay ba- baran lahaayeen kaasi waxa uu ahaa halabuur cabdiraxmaan maxamed axmed caata ayuu ku magac dheer yahay maxaa kuu baxay maqlij maxaa kuu baxa ismaaciilo Horta waaba qaybo- suugaantii dhimed waa la bedelay waa jacburka waa afaan garanaya igula hadal waa waa waa sugaantii abaandhoodaan oo Ay.
caanku ahaa dhowdaana waa horu sheego wuxuu yidhi dadku suugaanta waa weyn haddaad tiriso cid ku fahmaysa ma laakiin markaad jacburka samayso qof walbaa ku fahmayo ku dhegeysanaya Aadin.
marka jacburkii baa loo soo noqda hadda jacburka waa loo soo- weliba qaybo kalena waa soo socdaan dhallinyaradii way jecel yihiin waxyaabaha xiisaha leh ee majaajilada ah ee magarana noloshiina ka tarjumaya Waa- wixii luuqadu yara waa waa fahmaya fariin rasmiya oo qosol wadata aad iyo marka fariinta baa si sahla lagu soo gaarsiinaya aad iyo aad wuxuu ahaa halabuur cabdiraxmaan maxamed axmed caato waxa ay magaalada hargeysa iska waraysteen wariyaha v o a barkhada maxamuud kaariye
magaalada gaalkacyo waxaa gaadhay koox fanaaniin ah oo u tegay inay bandhig sugaaneed ka dhigaan magaaladaas haddaba wariyaha v o ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay oo waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay waa kan cabdiweli samiir oo kooxdaas ka mid ah
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin een, waan dhownahay aadaan idinkaga mahadcelinaynaa een, v o a magaalada gaalkacyo Een, barnaamijkan waxaa loogu magac daray socdaalka nabadda iyo isdhexgalka bulshada Een, waana barnaamij aan kusoo nooleynayno maaragtay dhaqamadii uu lahaa fankii hore waagii ee dowladda dhexe oo ahaa maaragtay fanaaniinta inay tegi jireen gobolada dalka oo gobolada ay maaragtay ciidaha iyo xilliyada munaasabadaha ee kasoo qayb qaadan jireen kaas ayaan dib usoo cusboonaysiineynaa
Een, waa barnaamij aada u xambaarsan barnaamij aada u mug weyn yaa idinka kaabaya markay noqoto dhinaca safarka dhaqaalaha ee ee kharashaadka iyo ee waxa baxaya oo idil ee, ma waxaa jira cid idinka gacan siinaysa Een, haa een, hadda safarkeenan gaalkacyo waxaan gacan ka geystay een, maayir ku-xigeenka magaalada een, gaalkacyo cabdiraxmaan maxmed iyo baashi ducaale iyo asxaab badan oo ka mid ah asxaabta gaalkacyo oo aan aada ugu mahad celinayno ujeedka marka barnaamijkan loogu magac daray socdaalka nabadda iyo isdhexgalka bulshada maxaa muxuu ku qotamaa Een, wuxuu ku qotamaa een, magaca waa ka garan kartaa oo mar haddii lagu dhaho maaragtay socdaalka nabadda iyo isdhexgalka bulshada magaca waa ka garan kartaayo maaragtay in aan maaragtay bulshadii oo maaragtay aan tusno maaragtay hab fan ahaan isdhexgal ugu sameyno een, aan tusno magaalada ee adduunka aan tusno inuu dalka nabad yahay oo caasimada keliya aan lagu ekeeno goboladii in la tago bandhig lagu qaban karo oo maaragtay gobol walba ama magaalo walba oo soomaaliya ka mid ah aan tageeno Ee, bandhig faneedkaad qabanaysaan maxaa ugu soo talagasheen bulshadii oo aad rabtaan inaad ku- uga dhaadhicisaan waxa aad safarkiinu uu xambaarsan yahay ee isdhexgalka ah wax badan wax badan een, ha noqoto maaragtay arrimaha heesa ku saabsan arrimaha bulshada wadaninimo midnimada een, in maaragtay soomaalinimadu nagu weynaato oo qof walba oo shakhsi ah inuu soomaalinimada ay ku weynaato een, iyo maaragtay in wax walba ay ka muhiimsan tahay nabadda
mar haddaay waxaad ii sheegtay ee, in aad samayseen hees miro cusub ah oo hab cusubna loo qaadaya bal marka taa nooga waran Een, way jirtaa een, heesna ma aha weyna tahay laakiin waa qaab aan horre soomaaliya inuu samaynin waana qaab geeraar ah waxaa iska kaashaday miraha een, abwaanada kooxda xidigaha muqdisho dhammaantood waan salaamayaa een, gudoomiyaha kooxda mahadudey ku-xigeenka cumar bashiir een, iyo abaan cumar baarkab iyo muusishanka kooxda subxaayo oo gacan weyn ka geystay maaragtay miraha sida loo sameyn lahaa iyo qaabka loo qaabeen lahaa iyo fanaaniintii oo ayagana maaragtay ayagana gacan weyn ka geystay waqtina geliyey
Ee, bal waxaad naga maqashin kartaa
Een, waxaan ka mid ahay een, qaar ka mid haddaan kuu sheego soomaalidu dun iyo hoos duntooda wacneedoo duul islaama weeyo maxaa dhaqankii dooriyey
soomaalidu dun iyo hoos dhuntoodaa wacneedoo duul islaama weeye maxaa dhaqankii maxaa dhaqankii dooriyey
darajadii sarraysee dadkan uu lahaa iyo xurmadii maxaa dilay
maxaa kala daadsanaantiioo dayaca ugu wacanoo hankoodii hankoodii maxaa duway
maxaa daawadoodiiyo nabadii ku dirayo iskuduubni isku duubni lagu naca
maxaa deris walaala ah dulqaadkii ka qaadoo qoloqolo in loo dego durbaankeedii loo tumay
allow diintiyo shareecada dayr nooga yeel
allow duul isjecelow isku duuban isku duuban naga yeel
allow shacab isdoonoo isku damqada isku damqada naga yeel
allow kuwa xumaha diido dulmigiiyo xasaradii dembigii ka laabto xaqa xaqa doorta naga yeel
maxay xambaarsanayd marka erayadaas Een, waxay ka hadlaysaa marka aragtid maarata soomaalida sidii hore ay ahayd dad wanaagsan oo isku duuban oo midnimada jecel ay ahaayeen maaragtay dadka hadda jiro maxaa dhaqankii hore dooriyey oo maxaa ka Maxaa bedelay isbeddelka keenay?
maxaa isbedelka keenay marka erayo badan oo maaragtay leh dareen lahaa ku jiro oo aan bulshada kula hadleyno aan ugu gudbinayno fariin marka oo fariintaas magaceedu waxaa la lahaa isku duubni
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in waraysigaas iyo oo fanaaniin kalena ay ku jiraan aad idaacadaha iyaga soo socda ku maqli doontaan kaasina wuxuu ahaa cabdiweli samiir oo ka mid ah kooxda fanaaniinta ee tagtay gaalkacyo wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u waramayay caasha maxay noo xiga
kaalmihii sugaanta oo dhinacaagaan soo fiirinaya ismaaciil haye ma dhinacayga soo celisay dhinacaagaan u soo celinaya de anu hadda dhinacayga soo celisay heesii dhallinyaradan soo qabanaya dhalinyarada hees- dhaqankana he- xambaarsan heesaha kugu faca ah
maya faca waa waa tii barnaamijka ciiddeena kaga jawaabnoo la yidhi waa la wada maqlaa un dadka Ay, waa tii maalintii een, eh, jeelaanina uu martida ahaa uu yidhi dee dhegtun baa laga wada maqlaa fanaaniinta lama soo wada gaarin waa gartay marka qaar dhegta laga maqlo iyo qaar la la arkay iyo qaar lala joogo way jiraan waaya marka kuwa kugu soo dhowaa noo soo qabo waxaan soo qabanayaa xamdi xamde cabdi cali oo ku magac dheer xamde dadaal hees dhaqan ah ayay qaadaysaa
Ileleyey. Yey laba hoobi weyn. Ileleyey. Yey laba hoobi weyn. Jacaylow howlalow. Jacaylow hadiimalow. Jacaylow haan waran. Yaran baadigu hesho. Warmog baadigu hodo. Ulaaq baadigu shido. Anta qaadigu rido. Hankaadiga dhaawacde. Dhibkaaga haddaan ogahay. Miyaan ku heesi lahaa. jacaylow howlalow jacaylow hadiimalow jacaylow haan waran yaran baadigu hesho warmog baadigu hodo kulaaq baadigu shido hantaa qaadigu rido hankaadiga dhaawacde dhibkaaga haddaan oga miyaan ku heesi lahaa Yeleleye. Yeleleye. Yeleleye. Yeleleye. Haddaan sidan ku aqaan miyaan ku haleelila miyaan ku haweysala iiga kugu beerila yeleleye yeleleye yeleleye yeleleye haddaan sidan ku aqaan miyaan ku haleelila miyaan ku haweysala iiga kugu beerila waa isbaranna hadda waxay tiri waa gaada laakiin mar dambe ma gaadaysid aad iyo waxa ka helay hees hees hees waxay u eegtay heesi hawleedyadii dhaqanka ee caadiga ahaa marka dareenkeediina way saartay dareenkeedii hadda sidaan ku ogaa miyaan ku heesi lahaa tusaale ahaan dadka qaybtooda mararka qaar marka hadhuudhka kale la tumanayo badarka xagga ina tirada ma filaya waa badara la tuma oo la xasharinayo weliba dadka qaybtood baa markaa dee marka mooyaha waa loo heesaa waxaa ba layidhahdaaba badarka marka la tumaya haddaan loo heesin maanta oo dhan buunshihii ka bixi maaha marka heestan oo kale waa heesaa kusoo baxa in dee lagu tumo macnaa qolona way jiibinaysaa qolona way ku dhufanaysaa aniga luuqda waxaa iiga sii macaanayd erayada waxay tiri haddaan sidaan kuu aqaana miyaaban kuu heesi lahaaye yaraan baad igu hoday marka waa igaadee mar dambe ma gaadaysid waa tahay waxaa ku luuqeynaysaa xamda cabdi cali iyo xamda dadaal baa la yidhaahdaa waxaad la socoteen kala socoteena barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o maxay noo xig ismaaciilo haatanna waa dhinac ciyaaraha jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno dhegaystayaal xulka dalka faransiiska ayaa guuldarro xanuun badan duldhigay xulka waddanka jarmalka oo difaacanaya koobka adduunka islamar ahaantaasina doonayay inuu ku darsado koobka yuuro hase yeeshee waxaa hor istaagay oo arrinkaasi maya yidhi ciyaaryahanada xulka dalkaasi faransiiska oo iyagu sannadkan waddankooda lagu qabanayo fursad weynna u haystaa inay koobkaasi hantaan antony grisman ayaa ahaa haliyeygii xulka kubadda cagta dalkaasi faransiiska isagoo guusha waddankiisa u horseeday ay noqotay inay faynalaha iska xaadiriyaan oo ayna maalinta axadda isku diyaariyaan inay la ciyaaraan xulka waddanka burtugal oo hore uga soo adkaaday xulka dalka wols ciyaar xiise badan oo labada dhinac ee jarmalka iyo faransiiska ay wadayeesheen oo ka dhacday magaalada maqse ee waddanka faransiiska ayaa xulka dalka jarmalku waxay ahaayeen kuwo markaa ciyaarta inteeda badan maamulaya dhinaca baasaska waxaase xulka dalkaasi faransiisku ay haleen rigoore kadib markii khalad uu sameeyey ciyaaryahanka kabtanka xulka dalkaasi jarmalka bastian schwenstaga oo banooniga gacanta ku taabtay rigoorana laga dhigay calaamadda hurudkana loo taagay anton grisman ayaa gool u bedelay rigooradaasi wakhtigii dheeraadka ahi ee qaybtii hore ciyaarta inta lagu guda jiray markii laisku soo laabtay oo xulka dalka jarmalku ay raadinayaan inay guul gaaraan ayna iska bareejeeyaan goolka lagu leeyahay ayaa waxaa mar kale quusiyey oo naxdin duldhigay ciyaaryahanada xulka dalka jarmalka iyo taageerayaashooduba ciyaaryahanka mar kale antony grisman oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee euro ka dhaliya goolal intaasi la-eg sagaashanka daqiiqa loogu talagalay waxayna ku dhammaatay ciyaarta talaba gooli waxba oo xulka dalka faransiisku ay guusha ku raacday faransiiska ayaa la ciyaari doona xulka dalka portugal portugal oo sanadka laba kun iyo afartii portugal oo sanadka laba kun iyo afartii guuldaro kala kulantay xulka dalkaasi griiga faynalaha ciyaarta koobka euro ayaa hadda waxay doonaysaa in ay ku guulaysato koobkan labada wadan faransiiska iyo portugal ayaa dheeli doona maalinta axadda ee soo socota ee tobanka bishan aynu ku guda jirno julaay dhegaystayaal haddii dhinac kale aan idin dulmarno qodobada kale ee wararka goosgooskaahi tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool jorgan club ayaa waxa uu la saxiixday qandaraas cusub naadiga kubadda cagta liverpool club ayaa lix sano qandaraasahi kula saxiixday naadiga rediska waxaana uu joogi doonaa kooxdaasi muddo kale oo soo socota heshiiska horedhaca ee liverpool iyo jorgan club ay wada gaareen kadib markii uu brusha dortmund uu ka soo tegayey ayaa waxa uu ku ekaa sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka hase yeeshee hadda ayaa la gaarsiiyey sanadka laba kun labaiyo labaatanka club ayaa isku dayaya in liverpool uu ka dhigo naadi sideedii hore kusoo laabata oo magacii ay ku lahayd yurub iyo ingiriiskuba ay dib u soo ceshtaan dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaareen la socodsiinay caasha waa tahay hees kugu faaca soo qabo markaan kuri ismaaciil waxaad u qaadatay ma inaan malaha waxaan soo qabanaya markaan hees aniga ugu faaca
ala bareejadaasaan eegaya bareejadaasay ku dhammaanaysaa waxaa ku wada luuqeynaya jookle iyo nimco yaasiin caraale waa heystii damaca shaqayga marka marka aniga heestaas waxaan ugu yeeraa cabdi soo dhowow cabdi soo dhow de waa laakiin xilli dhoweyd baa la qaaday xilli dhow baa la qaaday marka Hay- marka hay- hay- heestaas waxaan hay- rabaa waa- hay.
waa heesaha igu faca ah Haya, haya.
nimco yaasiin iyo jookle codadkooda
heestaasina waxay gebagabo tahay idaacaddaiyadii duhurnimo caasho cudi anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
dhaqankiyo asluubta dheertahay hablaha oo dhaqankiyo asluubta dheertahay hablaha oo markii aan ku beerdaba igu dhalay igu dhalay igu dhalay kalgacal